Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacayay dilal joogto ah oo ay burcad Koonfur Afrikaan ah u geysanayaan ganacsatada iyo dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkaas. Hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika oo ka hadlay waxa sababay kororka dilalka Soomaalida Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay baad ay kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka ah ka doonayaan ganacsatada Soomaaliyeed.
waddankan hadda waayada dambe waxaa ku soo korortay wax la dhaho baat dhallinyarada meelaha ay ka shaqeeyaan waxaa ka jiro kooxo burcad ah oo isku bahaystay in dukaamada ajaanibta khaasatan soomaalida inay lacaga ka qaataan dukaankii aanan bixinin lacagtaasna in la dhibaateeyo la dhaco dadna lagu dilo mararka qaar waxaa dhacdo asaga oo dukaankii baadda bixinaayo ayaa qolo kale oo burcadaa waxay ka dhex dhalanee qoladii kale burcadka oo laba guruubi laba xisbiyay kala naqanayaan waxaa dhacaysa marka qolada cusub ee gadaal ka imaaday inay raadiyaan ninka dukaanka mas-uulka ka ah taleefankiisay raadiyaan meel ay ka keenaanna ilaa hadda anagama naqaan taleefankiisa markay raadiyaane waxay ku dhahaan lacagtaas iyo lacagtaasaan kaa rabnaa lacagta la iska rabo inta badan la isweydiiyena waa lacag u dhexayso shan iyo toban doolar ilaa shan iyo labaatan doolar lacag u dhexayso waay oo ay dhahayaan lacagtaas ayaan kaa rabnaa inaad na siiso haddaan na sii weysana waa arki doontaa waxaa sameyno Si kastaba, dalkan ayaa waxaa sannadihii u dambeeyey ku kordhayay dilalka dhaawaca iyo dhaca loo geysto dadka aan u dhalan ee ku ganacsada dalkaas oo ay ku jiraan Soomaali. Mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabata dilalka lagu bartilmaameedsado ganacsatadaasi. Iyadoo booliska waddankaas halka ay ahayd inay xakameeyaan falkan soo laabtay lagu eedeynayo in ay baqayb ka yihiin dilalka ka dhacaya mandaqadaasi.